إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee idaacadda alfurqaan askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay duleedka muqdisho halka mid kale lagu dhaawacay howlgal ka dhacay magaalada muqdisho ergey ka mid ahaa ergada soo dhistay xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaan qaybta hirshabeelle ayaa lagu dilay magaalada muqdisho dabaaldegyo farxadeed oo cajiib ah kana qayb ah farxadda ciidul adxa ayaa ka dhacay magaalada kunya barow ee shabeellaha hoose warkeena sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan sida looga ciiday guud ahaan waddamada islaamka iyo wilaayaadka soomaaliya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
جنود الحق والإسلام إنا ولن نرضى سوى الإسلام دينا سنمضي بالجهاد ولن نبالي بأعداء الجهاد المفترين بني الإسلام mu'asasada alkataa'ib ayaa ballanqaaday inay baahin doonto muuqaal muhiim ah markaaxigaa dalku idinku odhan dunyo dhaafsada eh markaa xigaa dushuu idinka rari sidaa dabeeraaye
ومع هذه الظروف المؤسفة لم يجعل الله الذل ملازما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي عدو إن شاء الله تعالى وجبي إن ضمن سرتان بإذن الله تبارك وتعالى
وامنحوني سلاحي أم تطي صهو المنون فإني لم أعش لأذوق ذلا ولا لأذوب في فضل muuqaalkan oo xiise gaar ah xambaarsan ayaa lagu wadaa inuu soo baxo xilliyada soo socda ee haddaba hamoogaan
جنود الحق والإسلام إنا ولن نرضى سوى الإسلام دينا سنمضي بالجهاد ولن نبالي بأعداء الجهاد المفترين بني الإسلام إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من waa kow iyo tobanka bisha dulxaj sannadda kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriga warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay magaalada muqdisho halka mid kale lagu dhaawacay howlgal ka dhacay magaalada muqdisho warkaa iyo war kale oo ku aadan ergey lagu dilay duleedka muqdisho waxaa noo soo koobaya waryaheena haashim cabdinaasir howlgal gaar ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey ilamuran sidaasi la mid a rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka xamar waxay ku dileen ergey ka tirsanaa kuwa wax ka soo doorta xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa laga soo doortay maamulka hirshabeelle ninkan la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay cabdi cabdulle dilka ergegan ayaa imaanaya xilli in badan ay ka digtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab in laga qayb noqdo ergada soo xulaysa xildhibaanada dowladda federaalka kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay ku dhaqmaan ama xukun ummadda uga dhigayaan dastuur gacan ku samaysa oo liddi ku ah diinta islaamka howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayaan magaalada muqdisho islamarkaana beegsanaya saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa sii kordhaya habeen hore ayay ahayd markii rag ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax la beegsadeen guri ay ku qayilayeen askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka kaas oo ku yaalla xaafadda badbaado ee degmada dharkenley gurigaas oo gebi ahaantiisba gubtay waxaana ku dhintay lix askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka afar kalena ay ku dhaawacmeen dabaaldegyo farxadeed oo cajiib ah qaybna ka ah farxadda ciidul adxa ayaa ka dhacay magaalada kunya barow ee shabeellaha hoose mahad cubayd ayaa warkaa noo diyaariyey سهلا صوب اندران مسلمين صغير وكبير مركز تسرين haddii aad arki jirtay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hub garwaxsan dagaalna darandoorinaya ama aad muuqaalada ka daawatay iyagoo dad tabaalaysan gurmad raashin u qaybinaya kuwani waa ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muslimiinta kala qayb qaadanaya farxadda maalmaha ciidul adxa al-mubaarak ee sanadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada
ساعة كستالي سلامة سنوها سيبئ سالة تساسوغدا
gelinkii dambe ee maalintii shalay oo ahayd maalinka koowaad ee ciidul adxa al-mubaarak fagaaraha weyn ee sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa ka dhacay dabaaldegyo farxadeed iyo damaashaad ciideed oo ay ka soo qayb galeen dadweynaha magaalada fagaaraha waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan tartan aqooneed iyo dabaaldegyo kala cayn ah maqsadka sharciga ah ee laga lahaana wuxuu ahaa in la farxad geliyo dadka muslimiinta ee u dabaaldegaya munaasabadda ciidul adxa al-mubaarak
صوبا اندران مسلمين صغير وكبير مركز تسرين سلام ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku labisan dareeska milatariga hub isku wada egna wataa ayaa bartamaha fagaaraha waxay ku soo bandhigeen dhoolatus milatari isla helidda gaardiska anaashiidda ay qaadayaan oo ay ku cabirayaan ujeedka jihaadka iyo hadafka ay hiigsanayaan waxay muujinaysay in raggan ay ka soo baxeen mucaskar tayadiisu sarrayso dadweynaha ayaana ahaa kuwo u riyaaqay qaabka dhoolatusku u dhacay baruda tiitaan dadka berkoo ku jeede baaba ku weelaay dadka berkoo ku jeede booda besada markan waa ciyaarta qajacle buuxinta oo ay ku tartamayaan afarta xaafadood ee kunye barrow kuwaas oo kale ah imaamul bukhaari imaamu muslim caynul islaam iyo aljaziira waxayna tartamayaasha ka socda xaafadaha ay soo istaageen bartamaha musallaha iyadoo kaalinta koowaad uu gelayo qofkii qajaclaha hor buuxiya isagoo adeegsanaya biyo afka lagu qaaday
labadii daraje qajacla buuxinta waxaa ku guulaysatay xaafadda imaamu muslim adowa bakti gaal saljiid ama beer jannaad unsa seelma ballan ilaa tartamayaasha xaafadaha magaalada ayaa mid weliba waxay wadatay darees u gaar ah oo ay ku qoran tahay magaca xaafadda ay matalayaan iyo sidoo kale boorar lagu xardhay magaca xaafadda waxaana horkacayay odayaasha magaalada kuwooda ugu caansan idwi arafow idwi arafow ahili
mid ka mid ah ciyaarihii lagu soo bandhigay maalintii shalay fagaaraha sayid maxamed cabdulle xasan ee kunye barrow waxay ahayd ciyaarta hiddaha iyo dhaqanka oo ay soo bandhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab in wiilal mujaahidiin ah kana tirsan ciidamada mujaahidiinta ay soo bandhigaan ciyaaro dhaqameed waxay lafteeda diraysaa fariin cad oo ah in mujaahidiintu yihiin wiilal soomaaliyeed kuna faanaya dhaqankooda inta aanu ka hor imaanin shareecada islaamka walow aanu ahayn wax qarsoon iyo arrin sir ah oo daah laga rogayo in sufuufta mujaahidiinta ay ka mid yihiin muhaajiriin ka kala timid daafaha caalamka oo ay midayso diinta islaamka nabigeena wara uumba uumba way kaxaa karo colaalhey weereer noo wadi ahili
ciidamada mujaahidiinta ee soo bandhigay ciyaartan ayaan markan ku labisnayn dareeska milatariga balse waxay wataan si la mid ah owayaashoodii hore warmo iyo maryo cadcad marka aad meel sare ka arkaysana waxaadba mooddaa inay yihiin odayaal dhaqan inkastoo degganaanta odayaasha ayba lahaayeen ciyaarta shiribka ee ka mid ah hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ayna soo bandhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ahayd tan ugu xiisaha badnayd intii shalay lagu soo bandhigay fagaaraha sayid maxamed cabdulle xasan dadka ayaana la arkayay iyagoo aada u qoslaya carruurta yareer ee aan xataa arki karin ayay waalidiintu waxay kor ugu qaadayeen garbahooda si ay u arkaan ciyaarta socota nahay walaayada weynaanahay anaga yaana soo waabsi kare walaayada weynaanahay
marka laga soo tago musallaha waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dabaaldegyo farxadeed ku soo bandhigeen faras magaalaha kunyo barrow dadka qaybahooda kala duwan ayaana la arkayay iyagoo hadba dhan ula socda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab bandhigi ida bilawne bandhigaane bandhigi ida bilawne
makaatiibta kala duwan ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa shalay heegan ku ahaa fagaaraha sayid maxamed cabdulle xasan iyagoo ilaalinayay habsami socodka dabaaldegyada waxayna dadweynaha u sheegeen in weli faanool aanay fari ka qodnayn taas oo ka dhigan in mar kale la isugu soo laaban doono ciyaaro kale iyo fagaaraha sayid maxamed cabdulle xasan
maasha allah ciidan waa ciidan aad ugu farxay weliba waa ciiddii igu horreysay maasha allah aan u soo ciido meeldheer aan ugu ibiday marka maasha allah aad ayaan ugu faraxsanahay marka waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ee ku sugan degmadan tan ah ciid wanaagsan baan leeyahay aduu halka ka soo ciidaysatay si gaar ah waxaan ka soo ciidaystay magaalada muqdisho
damashaadka cida u dabaaldegayna damashaadka cida u dabaaldegayna damashaadka cida u dabaaldegayna deeganku waa kuyo deeganku waa kuyo alle hayno daye alle hayno daye waad mahadsan tahay mahad aan si ambaqaadno warbixinada ku saabsan sida looga ciiday guud ahaan waddamada caalamka islaamka iyo wilaayaadka soomaaliya ku soo dhowaada warbixin waryaheena cabdisamad uu ku eegayo sida looga ciiday galgaduud iyo mudug iyadoo maalintii shalay ay ahayd tobanka bisha dulxaja sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada sidoo kalena ay ku beegneed maalinta koowaad ee munaasabadda ciiduladxal mubaarak ayaa waxaa si weyn looga ciiday guud ahaan walaayaadka islaamiga ah waxaynu warbixinteena kusoo qaadan doonaa sida looga ciiday magaalooyin ka tirsan wilaayaadka mudug iyo sidoo kale galgaduud ee bartamaha soomaaliya الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد magaalada ceelbuur ee walaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka mida magaalooyinka sida weyn looga ciiday gobolka galgaduud musallaha weyn ee alansaar ayaa waxaa iskugu soo baxay boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada ceelbuur iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada takbiirta ayaa muddo socotay iyadoona dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada lagu xardhay astaamo ka tarjumaya in la joogo munaasabadda weyn ee iiduladxa tahniyada ku salaysan iiduladxa almubaarak ayay dadweynuhu isla wadaagayeen saacado kadib waxaa la tugtay salaada labada ragcadood الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين iyadoona salaada kadib uu fagaaraha khudbad ka jeediyey sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo ah waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud أيها المسلمون هنا في قلب الصومال أحد أقاليم الوسطى في ربوع ولاية قلقدود الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك كما نهنئ قادة مسار الجهاد في العالم دعاة وقادة وجنودا وعلى رأسهم أمير قاعدة الجهاد الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله ورعاه وعلى أمير المؤمنين الملا هبة الله حفظه الله ورعاه وعلى أمير المؤمنين في شرق إفريقيا الشيخ أبي عبيدة حفظه الله ورعاه وإلى قادة المجاهدين جميعا في أنحاء المعمورة عباد الله اعلموا أن هذا اليوم يوم يظهر فيه المسلمون شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيها المسلمون يأتي هذا العيد وقد شهد هذا العام أحداثا متنوعة تحمل في طياتها بشريات كثيرة ففي هذا العام من الله على إخواننا المجاهدين في بلاد أفغان قاهرة الصلبان نصرا مؤزرا وفتحا كبيرا markii ay khudbaddu soo idlaatay ka gadaal dadweynaha ayaa gudagalay in ciid maalmeedkooda ay dhammaystaan qaar ka mid ah dadka ku sugan magaalada ceelbuur ayaa warbaahinta islaamigaha waxay uga warameen sida wanaagsanna way magaalada uga ciideen iyagoona soo bandhigay dareenkooda farxadeed ciidda ciidul adxaa si aad iyo aad u qiimi badan yaa dadka muslimiinta saaka ay u iideen walaayada galguduud guud ahaan gaar ahaan degmada ceelbuur haddaynu ku suganno xarunta gobolka ah oo saaka xarunta weyn lagu dukada hadda salaada ciidda allaan uga mahadinaynaa allahna soo gaarsiiyey iyadoo nicmo weyn ay jirto walaayaadka islaamiga guud ahaan gaar ahaan walaayadana galgaduud oo hadda cadowgii ilaahayna uu ku jabay meelo fara badan oo walaayaadka islaamiga ka mid a farxadda ciiddana waxaa ka mid a in dadka muslimiinta rag iyo dumarba ay soo wada xaadireen ilmihii yararkaa lasoo wada waday musallihii barxadda weyneed ee alansaar laysugu yimiday ee dadka muslimiinta ahaa galabta loo balleeshay fantastihii ciidda iyo dabaaldegii aad baan ugu faraxsannahay muslimiintana waxaan leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal nahay bulshada kusugan magaalada ceelbuur maanta waxaa looga ciiday si wanaagsan aad aad baa looga ciiday ciidan waxay ugu duwan tahay ciidihii kale waxyaaba fara badan fagaaraha al ansaar ee magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud waxaa lagu hardhay raayad dhowr ah kuwaasi oo afarta dhinacba looga hardhay barxadda lagu dukanayo marka ciidaan ciidihii hore waxay ugu duwan tahay waxyaabo fara badan dadka muslimiinta ee kusugan magaalada ceelbuur ayaa maanta aad u fara badan ciidanna ciidihii hore waxyaabo badan ay ka duwan tahay maanta galabtan waxaa loo balansan yahay in barxad laskugu tago kabacdina fantasiya aad u qiimo badan halkaas laga dhigo insha allahu tacaala marka anigoo ka mid ah dadka ku sugan magaalada ceelbuur waxaa halkan tahniid ugu diraya ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan dunida dacladeeda waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waa tahay markaana gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya magaalooyinka sida weyn looga ciiday ee wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaa ka mid ah magaalada xarar dheere musallaha weyn ee magaalada ayaa waxaa sidoo kale isugu yimid boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada iyo sidoo kale tuulooyinka hoostaga halkaas ayaana waxaa lagu tukaday labada ragcadood iyo duladxal mubaarak allahu akbar allahu akbar allahu akbar
qaar ka mid ah dadka magaalada ku ciidaystay ayaa waxay ka warameen sida ay magaalada ugu ciideen maanta waxaan ku suganahay gobolka mudug gaar ahaan degmada xardheere waxaa looga ciiday ciid farxad badan oo ciidul adxaa ah alxamdu lilaah ilaah subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa allahana soo gaarsiiyey bishan barakada badan khayr iyo farxad ayaa lagu ciiday waan soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala ciid farxad le ayaan ku celna alxamdu lilaah waa soo dhowaynaynaa insha allahu wilaayada aad ayay uga qayb qaadatay intaas ka gadaala shalay galab uu ku beegneed maalinta koowaada ciiduladxal mubaarak ayaa dadweynaha waxaa loo soo bandhigay ciyaaro ay ka qaybgalayaan dad kala duwan galabtay waxaa lagu ballameeyey magaaladan xardheere bulshada ku dhaqan oo dhan fantasiyo in la qaban doono aad iyo aad u ballaaran waa fantasiyo ka xiiso badan kuwii hore sidaas ay soo bandhigeen walaayada insha allahu tacaala waxay inoo keenaa waan ka dhor sugaynaa walaayada insha allahu tacaalana waan sugaynaa walaayada islaamiga mudugna waxaan uga mahad celinaynaa sidii usoo qabanqaabiyeen munaasabadan ciidda dadkan farxaddan haysana walaayaadka joogana waxaan leenahay soo haleela walaayaadka guud ahaan walaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxaa si weyn looga iiday ciiduladaxal mubaarak iyadoona farxadda ciidani ay ahayd mid aada u saraysa waad mahadsantaha cabdisamad markaana waa maxamed cali oo ka sheekeynaya sida looga ciiday gado iyo jubbooyinka gaar ahaan bu'aale iyo jirib guud ahaan caalamka islaamka si gaar ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa maalintii shalay looga dabaaldegay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxaa wilaayaadka sida weyn looga ciiday waxaa ka mid ah jubbooyinka iyo gado waxaana qaybo ka mida degmooyinka ku yaala wilaayaadkaas lagu qabtay ciyaaro loogu talagalay munaasabadda ciidda haddaan ku horreyno wilaayada islaamiga ee jubbooyinka degmooyinka waaweyn ee wilaayada sida jidhib bu'aale saakow iyo salagle ayaa looga ciiday si aad u heer sarraysa dadweyne aad u fara badan ayaa gelinkii dambe ee shalay fagaaraha weyn ee macalin aadan xaashi cayrow ee ku yaala degmada jidhib ku daawaday ciyaaro kala duwan oo lagu soo bandhigay halkaas haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadkii goobjoogga ahaa oo ka warbixinaya waxyaabaha ay daawadeen ilaahay waxaan ka baryaynaa jalla wacalaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaatiluclaa nicmadan quruxda badan ee sharafta badan ee ilaahay uu ku keenay bidimaa'i shuhadaa iyo wa curuuqim dhididkooda alla ku keenay dhiigga shuhadada iyo dhididkooda alla ku keenay ilaahay ummadda nebi moxamed inuu guud ahaan u barakeeya gaar ahaanna ummadda geeska afrika ku nool ilaahay inuu sharaftan u barakeeya ayaan ilaahay subxana wataala uga baryayna carruurtii aytaamta walaalladu waxay ii sheegeen ayagana dhinacayn la soo fadhiisiiyey ciidamadii halkaasi ka soo jeedaan oo ciidamo koofiyada qurqurux badan xidhan baa halkaa ka soo jeeda ayana waxay samayn doonaan ma aqaano haweenka iyaga iska badaa raggii iska daa maanta wax kala hadhay khalqigan waxaan ku qiyaasay hadday ugu yartay waa hal milyan iyo wamaazaadaan isleeyahay hal milyan iyo rubuc waa ku dhowya khalqiga meesha taagan waxaan leenahay muslimiinta guud ahaan ciid mubaarak baan leenahay meel alyaale meeshay joogaan dowladdii islaamku inay dhalatay bariga afrika meeshan ka muuqata ciidan ciiddeeda ilaahay waxaan uga baryaynaa iyadoo dowlad islaamiga oo qawi ah geeska afrika ay ka jirto gaal gobolka joogaana uusan hunguriyeysanayn ilaahay inuu nagu sugo subxaana wa tacaala dhiigga shahaadadana barakeeya waakhiru dacwa alxamdulilah rabbilcaalamiin sidoo kale degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ka mid ah goobaha sida weyn maalintii shalay looga dabaaldegay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxaa bulshada ku dhaqan degmada alcadda ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaana ka waramaya qaabka looga ciiday degmadaas maanta waa degmada ceelcadda walaayada gobolka gadamaqarka aan ku iidaynaa si oo sharaf iyo wanaag iyo qurux ku jirtaan u iidaynaa ummadda muslimiinteeda waa isu soo baxeen rag iyo dumarba waa la iidahayaa saqiir iyo kabiirba waa la iidahayaa ilaahay subxaana watacaala waan mahad uga celinaynaa mujaahidiintii baa jooga oo kuwa gaayadii tiknikada iyo maaragtay ii sheeg ciida maaragtay raggii oo maaragtay mujaahidiintaha kuwa waa muuqdaan calankii tawxiidka raaya tawxiidka ka taagan afarta gaarba ka taagan farxad iyo barwaaqe iyo maaragtay rayrayn baa muuqato marka ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa iidaan iideeda kalena saanoo kale nabad ilaah inuu nagu gaarsiiyo alxamdulilaahi si wanaagsan baan u ciidnay ilaahay mahadiis aad baan u fiicannay ciidduna waa ciid wanaagsan ilaahay sanadka sanadkiisa kalena nabadgelyaha nagu gaarsiiyo mujaahidiintana allaha u gargaaro iminka aan jaleecno sida loogu ciiday wilaayaadka baay iyo bakool waa kan haashim walaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool waxay ka mid yihiin walaayaadka maalintii labaad looga dabaaldegayo farxadda munaasabadda ciidul adxaa almubaarak degmada tayeglow ee walaayada islaamiga ah ee bakool dadweyne fara badan ayaa maalintii shalay labada ragco ee salaada ciidda ku tukaday musallaha weyn ee ansaarul qudus sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo ah waaliga walaayada islaamiga ah ee bakool ayaana fagaaraha ka jeediyey kelimad ku saabsan munaasabadda ciidda dadka muslimiinta may ballanaa ciid mubaarak taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal ciid iidan siinkataaniidan meel kasta ruugama dadka muslimiinta gaar ahaan wilaaya islaamiga bakool bulshada ku nool may ballanaa insha allahu tacaala farxadda ciidda yasiin kala qayb qaadadaan insha allahu tacaala maadaama ciidul adxa un roogna udixyadii iyo dadka muslimiinta marka may waa daraskii iyo jiiraankii in laku wargabo maadaama culaysyo badan isku jiraan dad badan oo masaakiin oo walban haysana isku duruufaysan jiraan in marka may waa farxadda ciidda makaan lakula qiib qaado laku wadaajiyo dhanka gobolka bayna degmada buulafuulay ee walaayada islaamiga ah ee bay waxaa dadka muslimiinta ah ay salaada ciidda ku ogeen fagaaraha weyn ee yarmuug halkaas oo uu ka hadlay waaliga walaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamse abu jacfar ikhwaani insha allahu tacaala si khudbadaba ka dheegaseen may roogna geeka munaasabadii ciidil adxaa sanadka kun afar boqol afartan iyo sade ee hijriga ilaahay subxaana wa tacaala may bahan igeysiye salaami iyo badbaadi iyo nabadgelinyo yahan igeysiye inkamaha nagaana bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala dadka muslimiinta maylanku baahanyiya inay xaaladda la rooga iyo la socdaano ka buraaregsanaadan maadaama dad walaale eh qaraabe eh ehel eh haddana iimaanka ka walaala way muslimiin wada ee eeyin baylanku baahan yahe lan kasta oo muslimiintasi kumada oo galantiis boola ka jaraan lanka maskiinka eh oo tabaalaysan inuu is garab suruma haddii ciid sii karo inuu ciid siiyo haddii nolol sii karo ini siiyo haddii raashin iyo dhar sii karo ini siiyo wal kastuusan baahanyi oo is obooda karo yala ninku baahanyi ikhwaani fillaah muslimiinta iyagoo is garab surmaayaan gaal walma ku sugaayaan bacd allaahi tabaaraka wa tacaala walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka muslimiinta ah waxay ku tukadaan fagaarayaal waaweyn waxaana la qabtaa damaashaad ku saabsan munaasabadaha ciidaha waana fantasyo aan ka hor imaanayn shareecada islaamka iyadoo aan la ogolayn inay isdhex yaacaan ama isdhex galaan ragga iyo dumarka halka goobaha shisheeyaha iyo maamulada taabacsanna ay waddanka ka joogaan aysan waxaas ka jirin islamarkaana la isdhex boodayo munkaraad badanna ay ka dhacaan aad baad umahadsantahay haashim gebagabadiina waxaan idinku duwayaa maxamed ciise oo nooga waramaya sida looga ciiday guud ahaan caalamka guud ahaan wadamada caalamka islaamka ayaa waxaa looga ciiday si wanaagsan maalintii labaad iyadoona farxadda ciidda ee muslimiinta aada loogu dareemayo marka la daawanayo tiiviyada caalamiga ah ama aada isticmaalayso baraha bulshada xujiyada muslimiinta ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka ayaa weli ku sugan goobaha xurmada leh ee xaramka waxa ayna gowracayaan hadiyadda ay wadaan iyagoo ku jira maalmaha ayaamu tashriiqa haddii aynu ka hormarno magaalada barakeysan ee qudus waxay dadka muslimiintaha ku nool u ciideen si wanaagsan inkastoo tacdiyaadka yuhuudda ay tahay mid joogto ah in ka badan boqol iyo konton kun oo ruux ayaa ku tukaday masjidka barakeysan al aqsa salaada ciidul adxa waxayna alle ka baryeen in dhibaatada ka dulqaada muslimiinta ciidamada maamulka yuhuudda ayaa lagu soo waramayaa inay xoog ku galeen masjidka iyagoona doonayay inay fujiyaan boorar waaweyn oo lagu xardhay magaca xarakada xamaas kaasoo lagu dhijiyey qaybo ka mid ah masjidka jiida khaza oo go'doonsan in ka badan afar iyo toban sano waxay muslimiinta u ciideen si wanaagsan dadka ayaana ku tukaday fagaarayaal waaweyn waxaana meelaha qaar dadka salaada la tukaday hogaamiyaal ka tirsan kooxda muqaawamada falastiin kuwaasoo ku baaqay in loo midoobo sidii la isaga dhicin lahaa maamulka yuhuudda masar waxay muslimiinta u ciideen si wanaagsan maamulka afgembiga ee uu hogaamiyo siisi ayaana weli hortaagan in muslimiinta dareemaan farxad ballaaran isagoo xabsiyada ku haya kumanaan kun oo ruux oo si gardaro ah loo xiray suuriya muslimiintu waxay u ciideen si wanaagsan maalinta labaad farxadda ciidda ayaana aada looga dareemayaa deegaanada waqooyiga ee xurta ah dadku waxay dareemayaan amni iyo xasilooni maadaama aynu gacanta ku hayn dhulkaas maamulka nuseyriyada ee uu hogaamiyo bashaar al asad turkiga isagana waa mid ka mid ah meelaha sida wanaagsan looga ciiday muslimiinta ayaana isugu yimid masaajida waaweyn suudaan oo ka mid ah wadamada carabeed ee dhaca qaaradda afrika isna si wanaagsan ayaa looga ciiday waxaana la mid ah guud ahaan muslimiinta ku nool caalamka kuwaasuu si wanaagsan u ciiday muslimiinta yukrain oo uu dalkoodu ka socda dagaal adag ayaa si wanaagsan u ciiday waxaana magaalada kiyev ee caasimada yukrain fagaarayaal ku yaala isugu yimid muslimiin badan oo qaarkood ka tegey wadamada caalamka islaamka kuwaasoo si wanaagsan u ciiday maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay warkiina halkaas ayaan kusoo gebagabeynayaa ciid wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu